isbahaysiga isbedeldoonka jubbaland mar labaad iyo mar saddexaad ayaanu waxaan idinkaga mahad celinaynaa sida aada noogu xushmayseen uyeelidii aan idiin yeernay intaa kadib waxaan rabaa inaan halkan aniga oo soo koobahayo aan ku ifiyo waxa uu yahay marka ugu horeyso isbahaysiga isbederdoonka jubbaland iyo waxa keenay in xilliga kan lagu dhawaaqo golahan waa gole ay abaabuleen ama ay aasaaseen waxgarad reer jubbaland ah golahan baahida keentay in lagu maanta lagu dhawaaqana waa baahi aynu wada ognahay taas oo ah maadaama aan wada ognahay maamulkii hadda ka jira jubbaland waktigiisii inuu gabagabo yahay xaaladda siyaasadeed ee ka jirtana aynu wada ognahay waxaa waxgarad reer jubbaland ah isla go-aansadeen in la aasaaso golo u istaaga in jubbaland laga dhiso maamul salkiisu yahay bulshada maamulkaas oo xildhibaanadiisa ay soo xulahayaan odayaasha dhaqanka sababta saas loo leehayna waxaa weeye sidaan wada ognahay waddankan aynu joogno siyaasaddiisa heer qaran iyo heer gobolba waxaa saldhig u ah oo asab ah si la mid ah waxaan u mahad celinayaa intii ka soo qayb gashay oo howlahooda kala duwan ka soo tegey iyagoo sharfaaya wixitaanka lasoo wa-ay si uun markaan waxlay ka dhahaan arrimaha deegaanadooda ay ka soo jeedaan waa ku mahadsan yihiin intaas kadib waxaan leeyahay mar labaad asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dalka iyo dadkaba iyo diintaba wuxuu u baahan yahay in la badbaadiyo badbaadintuna waxay ka imaataa dadka marka hore ismaqla dadka marka hore isdhegaysta dadka marka hore istahgeliya intaas markii la helo ayaa imaanaysaa in dalkana la uu badbaado dadka ku dhaqanna ay badbaadaan diinta ay aaminsan yihiinna oo tan midda islaamka ah inuu si sharaf ah lagu aabudo ilaahaygii nicoonte intaas kadib sidaa maanta oo ay tahay lix iyo toban december sanadka laba kun iyo siddeed iyo toban waxaa lagu dhawaaqay isbahaysiga lamaga bahay isbedel doonka maxaa la yidhaahdaa jubbaland waa magac aada u qurux badan u fiican waa madax waa magac aada u wanaagsan nin walba markuu maqlo laabtiisa degayso maskaxdiisna degayso balse lama rabo in warqad keliya uu ku akaado in lagu dhaqaaqo ayaa loo baahan yahay haddii uu warqad keliya ku ekaado waxay ahaanaysaa marka wixii aan soo dhaafnay lixdankii ilaa hadda aan joogno waxbaan qorqornaa balse laakiin sida dhabta ah looma looma isticmaalo ama looma agshan gareeyo marka waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay ka dhigo kii sidaa loogu dhawaaqay ugu shaqeeyo biidni illaahi kariim soomaaliya waa siddeed iyo toban gobol waxaan u malaynayaa gobollada waa la qayqaybiyey maamul maamul ayaa loo qeybiyey dhibaatooyinna waay ka taagan yihiin laakiin kan ugu daran waa midka jubbaland kan ugu daran ugu dhibka badan waa midka jubbaland sababtana waa la og yahay haddaan la iska yeelyeelin sababtu maxay tahay waxay tahay oo dadkan haddii loo sheego ay ka nahayaan laakiin aninka waa sheegeynaa waa waajibna saaran haddaan fahamnay inaan ummadda aan u sheegno jubbaland ama soomaaliya guud ahaan taas way haysatahay laakiin zaa'id waa jubbaland baa isugu soo dabariday waxaan ka ahma- ka mahad celinayaa sida fiican ee loo diyaariyey horta waad mahadsantihiin intii soo diyaarisay waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu halkan waxaa lagu dhejiyey dhabarkayga isbahaysiga isbahaysiga isbedeldoon ee jubbaland ninkii ka warbixiyeyna wuxuu noo sheegay inuu yahay isbedeldoonkii loogu talagalay inuu bedelo maamulka hadda ka jira jubbaland waa wax fiican wayna tahay wakhtigeedii wakhti munaasib loo baahnaa baad moodaa inuu golahan soo baxay horta anigoo ku hadlaya magaca isimadii jubbaland waa soo dhoweynaynaa waana taageeraynaa waxaan magaca u wada qaatay maaha inaan iska idhi inta naga maqana xiriiraan la sameeyey raalli bay ka yihiin waana wax loo baahnaa sida ay ahaydna waa loo soo diyaariyey taasna waxaa mahaddeeda iska leh aqoon-yahanadii waxgaradka howshaa soo diyaariyey haddana waxaad mooddaa inay meel fiican ku socoto tan labaad waxaan rabaa in yaraga faa'iidaysto maadaama aan maanta idaacad haysto gobollada baay ama gobollada koonfur galbeed waa kan xoogaa shiddo ka taagan tahay dadkaasi allah u fudeeyo allah hooshooda ha dejiyo ayagana waxaan dhihi lahaa waxa is dooranaya waa reer koonfur galbeed waxaa la burburinayna waa waddankii koonfur galbeed dhallinyarada si nabada u wanaagsan inay odayaasha aga shaqeeya si howshaasi loo dejiyo taa intaasaan ayagana ku darsan lahaa anoo idaacadda k- ugu talagalay markaan tan u soo noqdo anigu waxaan ka mid ah odayaashii reer jubbaland waxaan ahaa raggii tii horena wax ka soo dhisay kuna soo diyaariyey nairobi waxaad moodaa maalintaa iyo maanta inay aada u kala duwan tahay nairobi waxaa wax noo soo diyaariyey igad tanna waxaad moodaa waxgaradkeennii iyo aqoon-yahanadeenii inay ku timi diyaargarowgan saaka loo fadhiyo waana sida ugu fiican ee aan hadhow loo looga looga dacwoon karin taasna ilaah waxaan ka baryayaa ahay kasoo qaybgalka aada nagala soo qayb gasheen daahfurka guddiga golaha isbahaysiga isbedeldoonka ee jubbaland jubbaland for change jubbaland change or alliance eh, jubbala eh, nagala soo qaybkeen jubbaland alliance council for change aada iyo aad baan idiin soo dhoweyneynaa dadka reer jubbaland ee sharafta leh ee halkan fadhiya mas-uuliyiinta ree mas-uuliyiinta ka soo jeeda jubbaland kuwii hore odayaasha isimada dhallinyarada gabdhaha sharafta leh dhammaan inta nagala soo qayb gashay munaasabaddan runtii aada u sharafta badan aan ku daahfurayno golaha isbahaysiga isbedeldoonka jubbaland waxaa weeye golahan sida la og yahay sida ugaasyada iyo odayaashu ay sheegeen waa golo u taagan midnimada jubbaland horumar iyo sinaan runtii waxaan doonaynaa jubbaland golahaan inuu horseed u noqdo sidii loo heli lahaa isbeddel ku salaysan cadaalad isbeddel ku salaysan horumar isbeddel ku salaysan midnimada reer jubbaland isbeddel ku salaysan sidii loo heli lahaa amniga deegaanada jubbaland waxaan rabaa inaan ku soo dhoweeyo runtii iyadoo fikirka iyo hadafka guddigu runtii ay noo akrin doonaan uu noo akrin doono guddoomiyaha guddiga mudane axmed taajir runtii waxaan rabaa inaan ugu horeyn u yeedha wasiir ku-xigeenkii hore ee howlaha guud ee dowladda federaalka soomaaliya inuu kalmatayn halkan ka yidhahaa iyadoo aan ku soo dhoweyn doono guddoomiyaha guddiga mudane wasiir soo dhowow aad baad umahadsan tahay ahayd sidaas darteedna ay maanta timid baahi ah in isbeddel lagu sameeyo Ee, isbeddelkan waxaan rabaa soomaalidu markay maqlaan waxbaa isbeddelahaya waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo amay wax burburaan ma aha waxaan u sheegaynaa ummadda reer jubbaland in ay wax sii hagaagahayaan runtii maamul iyo ummad aan mucaarad lahayn oo wax wax lagu saxo aan jirin oo fikir macnaha mataqaanaa keligood ah uu- uu mataqaanaa wax waxaynhayo waxaa weeye ma shaqaynayo marka waxaan qabaa in maanta isbeddelkan uu noqon doono midka reer jubbaland fursad siin doona oo fikirkooda iyo siyaasadooda iyo aragtidooda wanaagsan midayn doona Eh, intaa kadib sida aad ogtihiin eh, waxaad moodaa eh, waddankan inuu gelahayo isbedello xagga siyaasadda ah kuwana hadda way ku jiraan eh, hadday noqoto eh, puntland hadday noqoto koonfur galbeed iyo eh, jubbaland oo aan filahayo in ayadna ay foodda nugu soo hayso annagu waxaan rabnaa kow jubbaland inay ka dhacdo doorasho xaq ah oo ay ku qanacsan yihiin shacabka reer jubbaland ciddii meeshaas ku guulaysato waxaa weeye waa lagu khasban yahay waa lala shaqaynayaa laakiin shardigu waxaa weeye doorasho lagu qanacsan yahay oo ay ka bilaabanayso xilidda xildhibaanada soo socda Ee, labo waa in ay dhacdaa doorasho wakhtigeed ku dhacda oo doorashadaas ay noqoto mid dastuuri ah oo ay ku qoran tahay xilliga dhammaystirka maamulkan uu jiro in aysan hal maalin aan lagu darin oo wakhtigeed ay ku dhacdo taas iyadna waxaa weeye waa waxa aan doonayn waxaan rabnaa annagu ee runtii een, tabasho fara badan way jirtaa tabashadaasna waxaa keenay maamulku markii uu macnaha mataqaana uu ka weecdo waddadii saxda ahayd cid walba way tabanaysaa cid walbana way qusaynaysaa waxaan rabaa markaa dhammaan dadka reer jubbaland kulli waxbay wada tabanayaan kulli waxbay wada tabanayaan sababtoo tahay maamulkoodii ayaa wuxuu ka le- ka ka weecday waddadii saxda ahayd ee la rabay in uu ku hogaamiyo muddada uu xilka hayay sidaas darteed waxaan rabnaa annagu haddaan nahay ee, xisbigan ama isbedel doonkan golahan in fursad ay u noqoto maanta ummadda reer Jub- jubbaland inay helaan golo ay marka ugu horaysa fikirkooda iyo taladooda ay ku soo ururin karaan oo aragtidooda ay ku soo ururin karaan oon rabno golahan inuu noqdo golo ballaaran oo dhammaan ummadda reer jubbaland siyaasiyiintooda ganacsatadooda haweenkooda qurbajoogtooda iyo kuwa gudaha ku jiraba in ay ka qayb qaataan waxaanu soo dhowaynaynaa cid waliba oo ku darsanaysa input fikir ee wax waliba inaan soo dhoweyno ayaan diyaar u nahay Ee, walaalayaal waxaa weeye een, waxaan aaminsannahay haddii siyaasaddu ay hagaagto wax walba wuu hagaagi waxaan aaminsannahay jubbaland qabaa'ilada degan ma jirto qabiil qabiil colla ah ma jirto laakiin waxaa jirta jubbaland hoggaankeedii ayaysan dadku ku qanacsanayn oo u arkahayaan in arrimihii bulshada dib u heshiisiintii ee, dib u xorayntii rabbi kuma didinay mataqaanaa een, in aan waxba laga qabanin taasna ay dib u dhac jubbaland ku tahay annagu waxaan doonaynaa jubbaland waa meel barwaaqo ah hadday hesho hoggaan sax ah oo daacad ah waxaan aaminsannahay inta hadda joogta iyo in kale oo fara badan oo soomaaliyeedba inay ku filaan doonto laakiin uu shardigu yahay hoggaan daacada oo wanaagsan in jubbaland ay hesho Ee, intaa kadib waxaan rabaa inaan halkan een, runtii een, baaqiya ku darsanno oo ah haddii aan nahay mataqaanaa een, isbahaysigan noqdo maamul geeya meeshay higsanayeen oo ah inay gaaraan horumar iyo barwaaqo iyo isku tashi sinaan iyo cadaaladna ay ka helaan nasiib daro shacabka reer jubbaland iyagoo la garab istaagay hiilin hooba dal iyo dibadba maamulkaa isaga markii la yeeleelay mawjadihii iyo colaadihii iyo dagaaladii lagu furay garabkiisana istaagay mar walbana ka dhiidhiyey in maamulkaa loo dhisay laga dumiyo si ay u gaaraan danaha ay iyaga leeyihiin nasiib darase aysan dhicin maamulkaa isaga ah ee jubbaland ka dhisan oo hadda lix sano gaaray muddadaa lixdan sano uu jirayna ku ekaa meelo kooban marnaba aanan ka helin shacabkii reer jubbaland waxyaabihii ay ka filayeen maxaa ka mid ah waxay ka filayeen waxaa ka mid ah adeega asaasiga ah in kor loo qaado waxbarashada caafimaadka biyaha oo dadka aad iyo aada ugu baahan yihiin in maalgashi lagu sameeyo dhulka lana soo jiito deeqbixiyaasha iyo dadka maalgashiga leh ee sameeya sida soomaalida iyo dad ajaanibtaba mudan yaali marweyn shacabka reer jubbaland maamulkii ay doorteen oo hiili hoob ay la garab istaageen dal iyo dibadba nasiib darro wuxuu noqday mid ka mida dhalin waaya toos tubtii toosaneed ay hiigsanayeen dhammaan shacabka reer jubbaland lix sano kadibna maamulkaasiito hadda uu ku sifoobay maamul xumo adeegyada aasaasiga sida waxbarashadii biyihii caafimaadka oo aada u liita amniga gobol dhan oo maqan oona la xoreynin magaalooyinka xorta degmooyinka la xoreeyey oo magaalo magaalo kale u gudbi karin oo aanan dadka isu gooshi karin musuq maasuq baahsan garsoor la-aan mushaar la-aan dhinaca ciidanka iyo shacabka iyo shaqaalaha rayidka dadka reer jubbaland waxay u muuqdeen kuwo ka raja dhigay maamulkan maadaama uu ku fashilmay wixii loo igmaday ama loo doortay waxyaabaha laga gaabiyey ee maamulkan jubbaland ee shacabka reer jubbaland ay ka dhursugayeen waxaa ka mid a ko maamul daadejinta degmooyinka xorta ah in loo dhiso golo deegaan oo iyaga ay soo doorteen kadibna ay maayarkooda doortaan halkaasna ay ku helaan maamul golo deegaan oo iyaga ay leeyihiin labo mideenta iyo maareynta dhaqaalaha ka soo xarooda degmooyinka xorta ah sidaan ognahay degmo degmo dhaqaalaheeda iyo maareynteeda iyo maamulkeeda la wadaagta ma jirto b m f ka waxaa loo yaqaano public finance managementiga uu ku kooban yahay keliya magaalada kismaayo laakiin uusan gaarsiisnayn magaalooyinka xorta oo dhan oo dhaqaalahe dhaqaala midaysan uusan jirin taana ay runtii haragaadisay horumarkii la gaari lahaa shacabkii wixii loo qaban lahaana uu meesha ka baxay dib u xoreynta deegaanada shabaab gacanta ugu jira sida caasimadda bo-aale iyo inta kad inta kaleba gaarsiinta adeega iyo iftiinka dowladnimo dhammaan deegaanada jubbaland jubbaland markii laga yeeleelay waxaa shacabka reer jubbaland ay ka filayeen inay ka sugayeen maamulkan jubbaland inuu dadka dowladnimada gaarsiiyo la fahansiiyo waxay dowladnimada tahay maadaama dadkan soddon sano dagaalle ay soo ragaadiyeen jiil cusubna uu yimid oon dowlad aan weligood arag in dadka la gaarsiiyo dowladnimada waxay tahay maamulkan waxyaaba ka gaabiye ka mid tahay dhisida golo garsoor oo hufan oo laga hirgeliyay degmooyinka xorta oo dhan sidaan ognahay jubbaland ilaa hadda kama jiro kamana hana qaadin golo garsoor xor ah ama adeega garsoorka waxa loo yaqaano oo ka taliya ama ka arrimiya ama ummadda cadaalad uga fala sida maxkamadaha iyo waxaa la midkaa inay helaan shacabka reer jubbaland maynan helin degmo maanta aan dhihi karo waxay leedahay maxkamad ama golo garsoor bay leedahay oo aan ka hayn kismaayo oo iyadana aan shaqaynin maxkamadda sare ma shaqayso raacfaankana ma shaqayso waxaa shaqayso keliya maxkamadda degmada oo qaado dacwooyin yaroo kooban dhibaatooyinka ugu badanna ummadda maanta haystay tahay garsoor la-aan dhiirigelinta wuxuu kaloo ka gaabiye ku guuldaraystay soo jiidashada maalgashiga soomaaliyeed ganacsatada soomaaliyeed iyo kuwa ajaanibka ah in la dhiirogeliyo wuxuu kaloo ku guuldaraystay in la dhiirogeliyo soo noqoshada deegaanada jubbaland waxgaradka aqoon-yahanka iyo xirfadleyda yaani dadka reer jubbaland ee u dhashay waxaa weeye dad runtii aada iyo aad adduunka ukala fa u kala baahsan in maamulkan uu ku dhiirogeliyo dadka inay kusoo laabtaan aqoon-yahanadooda iyo xirfadleydooda iyo waxgaradkaba si deegaanka horumar iyo wax la taaban karo loo gaaro waxaa kaloo lagu guuldaraystay xoojinta xiriirka iyo wada shaqaynta dowla dowladda federaalka ee soomaaliya saan ognahay maamulka jubbaland wuxuu aasaas u ahaa golaha iskaashiga hadda dhisan oon ognahay in lagu aasaasay magaalada kismaayo taasoo runtii lid ku ah jiritaanka dowlad gobo dowladda federaalka soomaaliya mar walbana caqabad ku ah in soomaaliya ay ka hana qaado dowlad xoog badan oo muxuu ahaa ummadda soomaaliya masiirkeeda ka talisa mar walbana ad u moodo in caqabadaas ay tahay caqabad aada u dhib badan caqabadda iyada ah marka shacabka reer jubbaland waxaa ka soo gaaray dhibaatooyin aada u badan waxaa ragaadiyey oo oo oo runtii gaabsi galay mashaariicii ay ka sugi lahayen dowladda federaalka oo runtii markii dood iyo muran galay oo xiriirkiiba loo jiray dowladda federaalka waxyaabaha kaa yaabinay waxaa ka mid a oo aada la yaabayso ereyga ah xiriirkii baan u jirnay dowladda federaalka waa dowlad gooni ah marka puntland koonfur galbeed iyo galmudug intaba way la qabeen hirshabeelle iyadoo barka daba ka baxday laakiin arrintaa iyada arrin sahlan ma aha in xiriir lasu jaro waxyaabaha ragaadinayo horumarka shacabka iyo deegaanada soomaaliya o dhan guud ahaan gaar ahaan shacabka shacabka reer jubbaland mudanayaali marwooyin sidaan hore u sheegnay marka xildhibaanadii iga horreeyeen ay sheegeen garaadkiina uu sheegay iyo iyo ugaasidii hore u hadlay baahida loo qabo marka maanta in la yegleelo la aasaaso gole matala shacabka reer jubbaland kuna hadla magaciisa ayaa ahayd baahi aad iyo aad u weyn golahan oo runtii aan dareemayno oo aan jecelnahay inuu noqdo golo samato bixiya sha- shacabka reer jubbaland gaar ahaan guud ahaanna ka shaqeeya ee wadajirka iyo midnimada een, soomaaliyeed ee aadna u ilaaliya ko qorshaha dhow ee golaha matalaad inay helaan shacabka reer jubbaland inta laga gaarayo gol loo dhan yahay oo la dhiso labo markaan leeyahay matalaad shacabka reer jubbaland oo meelo kale ku kala baahsan maamulka hadda jira ilaa iyo hadda ma jiraan golo mucaarad ah oo ku hadla afka shacabka shacabka way dulman yihiin iyo dhammaan daafaha dunida intaa kadib waxaan ifinayaa maadaama aan jubbaland aan nahay qowmiyaddii jubbalandna aan wakiil ka nahay waxaan ifinayaa jubbaland markii hore habkii lagu dhisay iyo nidaamkii waad ogeydeen maanta waxaan oga duban oga duwannahay lama dhahayo urur goboleedka igad ayaa ku soo dhifaya kusoo ku soo dhisanaya addis ababa asagaa ku soo dhisaya meesha la yidhaahda nairobi asagaa ku soo dhisanaya meel kale ma- maanta ma jirto taasi marka waxaa weeye horta qodobkaasi qodob haray weeye qofkii qabay nidaamka hore waxna ka tirsanayey qaab dhismeedkeedii oo ahaa qaab emergency ah oo ay hoggaaminayaan shakhsiyaad hadda micnaha jubbaland qaribkeedii hore uu ka yimid dowladaha dariska maanta marka waxaad isbeddel doonku uu yahay annaga ayaa beddelayna laakiin maanta ma beddelayo Na- nairobina lagama beddelayo addis abaan lagama beddelayo taasi waxaa horta aan odayaasha iyo waxgaradka iyo dha- iyo calo- iyo calo- iyo culumadiinka iyo aqoon-yahanka iyo waxgaradka reer jubbaland waxaan horta maanta wargelinaynaa golaha isbeddeldoonka jubbaland jaaniska aan haysanno waa jaanis ku xidhan dadkanaga waa jaanis ku xidhan odayaashanaga dhaqanka waa jaanis ku xidhan aqoon-yahanka waa jaanis ku xidhan ururka haweenka waa jaanis ku xidhan ururka dhallinyarada waa jaanis ku xidhan culumadiinka waa jaanis ku xidhan siyaasiyiinta haddii aad maqli jirteen shir ayaa lagu soo qabtay nairobi looga hadlayo aayaha ee jubbaland ama ne- ama addis ababa ma dhacayso waxaa aayaha ka hadli doono jubbaland hoggaamin doono waa golaha isbeddel doonka jubbaland ee maanta aan daah furnay qof walba oo jubbaland oo shaashadda naga daawanayo hadduu gudaha ku jiro hadduu baadiyaha ku jiro iyo haddii dibadda uu joogoba waxaan ugu bishaaraynaynaa in ay dhaqaaqayso isbeddel doonka jubbaland taasi waxaan ku soo gebagabaynayaa qodobka aan uga hadlayo isbeddel doonka waxaan ku darsanayaa hal qodob oonan ku darayaa jiro waxaa inta badan dhacdo oo siyaasiyiinta ay wax ka raadiyaan oo inta badan la mardabeeyaa qof dantiisa xilligii la dhihi jiray qof baa siyaasi ama qof baa maanta dantiisa inuu ku burburiyo bulshadooda ka dhammaatay haddii la dhihi jiray waxaa dirirsan kismaayo iyo gerbaharey iyo bu'aale iyo saakow oo xihan aad ogtihiin way dhammaatay maanta waxaa weeye dadka afmadow joogo oo lifeka naga fiirsanayo oo hadda na arkayo oo reer jubbaland ah iyo kan caqabadda haysato oo lixda sano toddobada sano ay haystaan ee bu'aale iyo saakow annaga ayaa wakiilka ah annaga ayaana la rabaa inaan ka soo saarno godka ay ku luntay xaquuqdii dadkaas ay lahaayeen iyo xorayntoodiiba annagaa nagala rabaa waxaad kaloo og tihiin waxa dadka bulshada isbedeldoonka ku jirrabay dhammaan waxaa weeye wacyiga la soo maray iyo wacyiga ay rabaan xilliga agoyd oo adkayd oo la soo maray in dadka lagu celiyo taas ayaa waxay sababtay in golahan uu istaago waxaan markaa u sheegayaa dhammaan dadka reer jubbaland ee qabo ee qabo ee qabo isbeddel doonka waxay joogaan kismaayo wayna arkayaan wayna og yihiin waxay ka imaanaysaa jubbaland isbeddelkeeda gudaha kismaayo ka dhalanaysaa hamoodina xilligii la dhihi jiray xildhibaanno ma hadlayaan ee ma hadlayaan odayaasha ma hadlayaan waxgaradka ma hadlayaan reer jubbaland afkaa la haystaa ma jirto way dhammaatay xilligaas taasi waxaa weeye way dhammaatay maanta waxaa xor loo yahay maanta waxaa xor loo yahay oo lifeka loogu jiraa dadka jooga kismaayo life bay ugu jiraan afmadow life bay ugu jiraan meesha la yidhahda garbaari life bay ugu jiraan dollar life bay ugu jiraan dibadda o dhan life baa looga jiraa waxaan maanta u daahfurnay golahaas isbedeldoonka ah oo hadda uu yahay golo hadda furan oo ay hormuud ka yihiin si ku meel gaar ah ay ka ay hormuud ugu yihiin xubnahaan meeshaan ku qoran oo ay ka mid yihiin guddiga ku meel gaarka ah oo ah muddo saddex bilooda taasoo ah golo aan xirnayn waa golo furan waxaa weeye dhammaan waxaa la rabaa qof walba oo jubbaland oo dibad iyo gudaha ku jiraba in uu ku soo hirto golahaasina waxaa guddoomiye ku-meel gaar u ah axmed axmed xasan cabdi cabdi axmed taajir oo xildhibaankii jubbaland ahaa oo aad taqaaniin oo haddana micnaha brestationka soo joodiyey guddoomiye ku-xigeenka ku-meel gaarka waxaa weeye ex cabdifatax nuur mataan xooghaynta waxaa weeye cabdirasaaq xareed oo ah nin aqoon-yahan oo jubbaland muddo siyaasina ahaa oo ku soo jiray dhammaan siyaasadda kolley garanayo
waxaan nahay saddex gobol gedo jubbada dhexe iyo jubbada hoose waxaan isku raacsannahay aniga oo ku hadlahayo afka haweenka jubbaland waxaan isku raacsannahay isbeddelka cusub waxaan aad yo aad yo aad yo aad u jecelahay maanta meesha aan xafladdan kaga soo qayb galay inaan doorasho ka qayb galo isbeddel doorasho qaybgal isbeddel inaan ka qayb galaan jeclaan lahaa waxaan boorinahayaa oon aad yo aad u boorinahayaa in isbeddelka cid kasta oo ka qayb qaadan karta sidii uu ku soo degdegi lahaa in la soo dadejiyo ciddi inay dib u dhigto isku dayaysoy reer jubbaland waa soo daaleen daal oma dhimano musuq maasuq oma dhimano dil oma dhimano dhibaato oma dhimano markaan waxaan rabnaa doorasho cod ah doorasho cod ahaan u baahannaha waxaan rabnaa qofkii annakana matali karo oo hoggaanka noo qaban kara inaan keensannaan u baahannaha waxaa kaloon ku baaqahayaa dawladda dowlad goboleedka koonfur galbeed oo dhiigga daadinhaya sababla-aanta dhiigga loo daadinhayo dadka shacabka masaakiinta hooyada bilmigeydada carruurta sababla-aanta loo leynahayo war soomaaliya qof bay u baahan tahay qof inuu ka baxa uma baahno war soomaaliya deganaashay u baahan tahay dagaal uma baahno war soomaaliya maanta nabad bay u baahan tahay war cid kastoo qaldan inteenaan inteenaan waxaan u malaynayaa inteenaanoo isgacmaha isqabsanay yaa soomaaliya oo dhan gacanta saas ka dhigi karto calankaanaanana xukumo calankaanan ku midaysanna kan kanaan ku midaysanna soomaaliyey dawlad goboleeda ma ahaano ama dawlad habelow ahaano kanaan ku midaysanna midnimadaana anfacayso hoggaanka saxa ahaana anfacdahay annaga oon qabiil u fiirinayn oon qabyaalad u fiirinayn oon hebelow u fiirinaynin in aan dawladnimo mid ah iyo xornimo mid ah iyo horumar mid ah iyo wixiina anfacayo mid ah soomaalida waxay ku mahmaadaa reer hooyo xun horey ma noqdo hadda maaha reer hooyo xun horey ma noqdo waa reer aabba xun horey ma noqdo weeye iyo kuwa hadda iyo kuwa xildhibaanadii hore ee maxay ahatay maamulka jubbaland soo maray guddoomiyeyaasha gabdhaha iyo dhammaan midiyaha maxay ahatay warkeena baahinayaba waxaan idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam bacdi waxaa sharaf inoo ah kasoo qaybgalka shirkan maanta innaka oo dhammaanteen u wada taagan aayaha jubbaland maadaama oon anigu la soconin afkaarta hadalkaan aan lug kusii lahayn aarahadayda igu aadan ee gabarnimo ayuun baan ka geysanayaa isbeddel doonka jubbaland waa mid wakhtigiisu uu soo dhow yahay ilaahay ninkuu ku simana uu gaari doono jubbaland waa nabadgelyo waxarna kuma dhimanin weyla laguma gowricin wiilla kuma dhimanin ilaa iyo sida aan u ognahay waxyaalihii hore aan usoo dhaafnay in dib loo tawdana ma fiicno inagu maadaama nahay isbedel doonayaal ama macaarad oo kale haddii la yihahdo macaarad iyo maxaafid waa walaalo hal wax bayna wada doonayaan hal wax bayna wada leeyihiin fikirka un baan ku kala bedelannahay insha allahu kuwii isku fahma een fawdo ka dhex dhalanin baa ilaahay inaga dhigi doonaa idamka ilaahay maxay haytay waxaa la yidhi ninkii qayrkii loo qooyo soo qoyso sidaan u ognahay doorashooyin ayaa maxay haytay hadda waddanka qaybihiisa kala duwan ka socdo sida maamulka koonfur galbeed iyo puntland oo dee qaangaarkeedu uu tuwanti gaaray waxaan codsanayaa mudanaha maanta talada hayo ee jubbaland ee isbeddelka dhow uu ku iman doono mudana waxaad ku timid maxay haytay cod dad badan ay kugu taageersan yihiin waxaan kaa codsanayaa inaysan noqonin jubbaland meel fawdo diyaaru ah oo lagu dhibaateeyo isbeddelada iyo adduunkuna isbeddel uu ka dhacaa maraykanka shalay waxaa madaxweyne ka ahaa barack obama maantana waxaa ka ah maxay tahay nin kale ayaa ka ah maxay haytay waktigaagii haddii ilaahay idmo waad soo shaqaysay jubbaland meeshii laga soo bilaabay iyo siday ahayd iyo heerka maanta ay joogto ilaahay baa mahad iska leh ninkii aan ka abaaldahaynin waa wax la isla ogaa oo taariikhda ku qoran bay ahayd wixii aad hallaysayna kolley taariikhda ayay ku gelaysaa wixii aad hagaajisayna taariikhda ayay ku gelaysaa mudane waxaan kaa codsanayaa codsigayga anoo ku hadlahaya magaca haweenka jubbaland inaad si nabada oo xornimo leh oo maxay ahaatay sharaf iyo wanaag iyo gobonnimo ku dheehan tahay aada u dhigi doonto gogosha isbeddel doonka jubbaland haddii adiga ilaahay kugu soo celiyo mar labaad oo rabbi qadaro waa kugula shaqaynaynaa waa kugu taageeraynaa waa kugu garab istaagaynaa macaaradkana waxaan leenahay dee idinkii baaban hadda dhammaynba macaaradkii baan dhammayn iyo isbedel doonkii waad kala tanfaraaruqsantihiin ha loo wada dhammaada arrinkaa doonku ma aha wax durbadiiba aanu intaan ku soo boodna wax ku kala tuurayna ma aha laakiin waa wax u baahan in wax laga qabto oo broses loo maro o la yidhaahdo dhabarkaanu shaluu nagu dhacay maanta yuuna nagu noqonin oo mar kale kusoo bixin waxaa ii muuqda wejiyo qurux badan aayad qur'aana baa ilaahay wuxuu ku leeyahay idaa jaaa nasrullaahi wاlfatxu wa ra'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illaahi afwaaja macnaheedu waxaa weeye haddaad aragtay waktiga nebigu dhimanaya calayh isalaatu wasalaam keligiis iyo sayd abuukar baa ogaaday aayaddaas macnahay ku fadhido marka waxaa la yidhi haddaad aragto dadka oo ku soo hoobanaya ama mataqaanaaye ku soo badanaya diinta islaamka de waa waktigaagii baa dhow bay uga ogaa la yidhi soo ma arkaysa marka waxaa ii muuqda in isbeldel doon iyo si kale qolo wax u akrinaysa waa jira qolooyin kaleo si kale u dhahaya waa jiraan kulligood oo dhan ay rabaan maamulka maanta jira oo axmed maxamed islaam uu ka yahay mataqaana madaxda ka yahay in la bedelayo oo nin walba uu rabo dariiq gaara inuu u maro annagu waxaan u taagannahay oo aan doonaynaa hal dariiq dariiqaas waxaa weeye waa dariiq nabadgelyo waa dariiq doorasho waa dariiq cadaaladeed waa dariiq mataqaanaaye berri markuu ka tegayo ila waa mataqaanaaye waa qoriqaad waxa la yidhaahdo uu noo dhiibayo intanada inta ku guulaysanaysa intaasuna ay sii wadayso ha ka yaabina in la helo qof excellan ah oo wanaagsan oo wax walba asagu ku fiican in la helo hau fadhiina berri qolaa had hadli doonta oo dhihi doonta war kii hore war kii kaas ahaa nin shalay yaa waxaasoo dhan way iska imaan doonaan waxaan doonaynaa inaan horta miyirka isku isku celinno ka run sheegno jubbaland for change inaan ka run sheegno waayo ilaahay baa aayad qur-aana wuxuu ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun maxaad yani aad qolyihiinaan rumeeyadow maxaad u leedihiin wixiidna berri samaynayn soo ma arkaysa nin baa maanta forjanji raba berrina markuu kursiga ku fadhiisto ma uu rabo inuu dariiqadii hore bedelee dantiisu ku abalay garaynaya
ama midka kan hadda waktigiisa sii dhammaanayo uu hadda maxay ahayto magaranaysaa uu ku sugan yahay wax ka bedelo inuu keeni doono waxaan rajaynaynaa cadaalad inay imaan doonto sinaan waxay ummadda ay u wada siman tahay oo ay ummadda ma garanaysaay ay ay wada hiigsan karto ay rabitaankeedana ma garanaysaay yacni ay ku fulin karayso waa dareensan nahay waxaa jira dulmi aad iyo aad u weyn oo dhammaan guud ahaan waddanka ka jira khaasatan maamul magaranaysaa gobollada jubbaland ka jira xaqiiqdii dadku uma sinna waxa meesha ka jira in la helo waayo ummadda waxay u siman tahay haddaanan la helin dowlad ma imaanayso maamul ma imaanaayo cadaalad ma imaanayso horumar ma imaanaayo wax imaanaya ma jiraan waxaanu u baahannahay marka magaranaysaay inaan garab buuxa u noqonno golaha isbedeldoonka jubbaland inaan garab u noqonno meel kastoon joognaa dal iyo dibad haddii rabbi idmo si loo helo cadaalad oy ummaddana dowladnimo u gaartaa haddii rabbi idmo oy ummaddana dowladnimo u gaartaa waan rajaynaynaa in wax muuqda oo maxay ahay to magaranaysa ummadda ay ku farxaan oo dadku ay u wada riyaaqaan oo qof weliba meel kastuu joogo uu soo hiigsado ina la imaan doono maxay ahayd to golaha kani marka kan anigu aan ka ahay afhayeenka aan ka ahay haddii rabbi idmo ummadda waxaa loo hayaa wax kasta oo horumar ah wax kasta oo maxay ahayd to magaranaysaa sala kuu diidin ummadi meel degan ee waxtar u leh oo dowladnimona ku salaysan dowladnimona ku salaysan waan rajaynaynaa marka insha allah inaad garab u noqon doontaan dhammaan shacbiga reer jubbaland dal iyo dibad meel kastoy joogaan oo ay soo dhoway doonaan waxaan si gaar ah aan ugu mahadcelinayaa
waxaa kaloo dhib ah yani jubbaland waxa ka jiro in la kala fogeeyey dadkii ugu dhashay jubbaland yani waa la waxba la kala fogeeyey waa la isku diray waa runta jirto waay waa inaan yani ka hadalno oo sunsaarno ee afafkaska weeyaan marka reer jubbaland yani xumaantaas iyo maxaa dhibkaas ma si yani u dul qaadan karaan marka waa in si dhaba loo loo kacaa gacmaha leelisqabsadaa kulli reer jubbaland waa inay yani yani ku midoobaan midoogaan oo ah golaha isbedel doonka reer jubbaland ma sii dhadhaninayo waxaa nagu yani dhammaaday taamka iyo waktigii marka waa idin salaamaya aad iyo aad aadna waa mahadsantihiin imaad celiyo waqtigiina qaaliga ay noo soo horteen aad kasoo qayb gasheen xaafadda daafurka ah ee qiimaha leh ee aan ugu daafurayna golaha isbedel jubbaland waxaana jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo insha allahu tacaala waa maasantihiin shacabka jubbaland waxaa urajaynayaa guul soomaali guul soomaaliya ha noolaato shacabka jubbaland ha noolaadaan idinkana guulaysta wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu